bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحmn النsائي raximh اllah taعalى bab dikri اغtisal الrajul واlmrأة min nisائه min inaءi waaxid ninkii iyo haweentii qubaysashadooda wixii ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay ninka iyo haweenaydiisa ka mid ah xaasaskiisa qubaysashadooda sheegitaankeediibuu u baab yahay meeshani caddaynteeda min inaa-in waaxidin hal weel ay ka qubaystaan wa bilisnaadi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can hishaam bni curwata xaa wa akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaam bni curwa marka hishaamu isaga soo dhacayaan labada sanad cabdullahi bn lmubaarak iyo maalik baana ka kala warinayo hishaam can abiihi curwat bn الzubayr can caaishata ana rasuula اllahi sal ly slama kaana wuxuu ahaa yaqtasilu inuu qubaysanayo wa ana isaga yani huwa isaga iyo wa ana aniga min inaa-in waaxidin hal weel ayaan ka qubaysanaynay naqtarifu minhu waan ka sacabaysanaynay jamiican anagoo wada jirno hal mar jamiicantana iyaga inay wada joogaanaysan u kala dambeyninay tuseen oo jamiican marka la leeya waa hal mar waa isla joogaan uma kala dambeeyaan naqtarifu minhuna inay sacabka ku qaadanayo inay sacbaysanayen mid walba uu sacbaysanaya waxaana xadiidka marka uu tusayaa macnihii loo tarjamay oo ah ninku haweentiisa iyo isaga iyo iyada iyo isaga inay hal weel ka qubaysan karaan ayb oo markaa yacni gacantii marka ay ku sacabaysanayaan weelkaasi marka de biyihiisu waa yar yihiin haddii gacantii oo qofkiio janaabo qaba hadduu gacantii geliyo sow mustacmal ma noqonayaan haddii la dhaho waxay leeyihiin gacanta markaas ay gelinayaan in xadadkii janaabada ay ka zuusho u gelin maayaane inay kusoo qaataan waay nacam inay kusoo qaataan marka markay soo qaadanayaan maahan marka gacantii inay mayreen janaabadeedii oo markaa keliya kusoo qaadasho taas marka niyo miyay u baahan tahay iqtiraafku niyatul iqtiraaf iyo waxaama loo baahan yahay culimada shaaficiyada waa khilaaf baa qaarna waa loo baahan yahay bay leeyihin qaarna maba u baahnay leeyihin ala kulli waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa ninku haweentiisa yacni cawradeeda inuu arki karo iyadana cawradiisa inay arki karto marba hadday isqabaan daawuudi baana sidaas u deliishaday cataa ibnu abi rabax markii la weydiiyana wuxuu yidhi caa-isha xadiidkan way u deliishatayba arrintaas sa'altu caa-ishata fadakarat hada alxadiid caa-ishaan su-aalay xadiidkanay sheegtay bimacnaahu waana nas ayuu mas'alada ku yahay buu yidhi ibnu xajar wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalidun wahuwa khaalid bn اlxaariث qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii cabdالraxman bn اlqasim qaala samictu اlqasima wahuwa alqasim bn mxamed bn abi bakrin yuxadiثu can caaئishata qaalat kuntu aktasilu ana warasuulu اllahi sal ly slama min inaaءin waaxidin baan ka qubaysanayna min aljanaabati janaabo darteed yani janaaba darteedaan u qubaysanayna tii hore marka janaabo ma sheegin qubays unbay sheegtay riwaayadan marka faa-iidada oo u keenay waxay tahay min aljanaabatadaas qubayskay ka meyranayeen kii janaabada waayo wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa cabiidatu bnu xumaydin wa huwa alkuufiyu alxadaa saduuqun naxwiyun rubama akhda rawaa lahu lbukhaariyu waasxaabu sunani alarbaca can mansuuri wahuwa bn اlmuctamir can ibraahima wahuwa الnaqaciyu can اlأswad wahuwa alaswad bnu yaziid الnaqaci can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkaayey unaasicu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebiga inaan yacni kula tartamayey oo aan kula doodayey alinaaa weelka yacnii inuusan iga boobin ana markaa waa la waa la qaadqaadanayay biyihii ayb aktasilu ana wahuwa waa qubaysanaya aniga iyo isaga minhu yacnii weelkaa xaggiisaan ka qubaysanaynay midkaanina marka de unaasicu rasuulallaahi marka ay leedahay macnaha uu ka rabaa waxay tahay qof baa wuxuu dhihi karaa isqubaysigan la sheegayo mida intuu biyaha la khaali noqdo uu ku qubaysto ayaa haddana kan kale gadaal ka imaanayo sidaas marka aad baa marka riwaayadan ay u anfinaysaa leanna waxay leedahay laqad ra'aytunii unaasicu rasuula اllahi sal ly slama aktasilu ana wahuwa minhu unaasicudaas marka waxay keenayasna inuu qaato iyadana ay qaadato oo macnihii marka maahan inuu intuu isaga kusoo qubaysto biyo soo reebo iyadii markaas ay uga dambayso inaynan ahayn jamiicantana waa tusaysa sidaas wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu qaala xadaanii mansuuru can ibraahima can اlswad can caaishata qaalat waxay tidhi kuntu aqtasilu ana warasuulu اllahi sal l slam waxaan ahayn inaan qubaysanayni aniga iyo rasuulka min inaa-in waaxidin hal weelaan ka qubaysanayni wa bihi qaala akhbaranaa yaxya bnu muusa wa huwa alxudaaniyu almulaqabu bikhat hiqat can sufyaana wa huwa sufyaan bnu cuyayna can camrin yani sufyaan can camrin haddii la idlaaqo ibnu cuyayna w camarkaasuna waa camru bnu diinaar an jaabiri can jaabir bni zaydin wahuwa abu shacthaa can ibni cabaasin qaala akhbaratnii khaalatii habaryartay baa ii warantay maymuunatu ahayd annahaa kaanat taqtasilu waa qubaysanaysa iyada iyo wa rasuulullahi sal l slam nebiga min inaa-in waaxidin hal weel hal weel ayay hal weel ayay ka qubaysanaysay marka labadaba labadooduba riwaayadan marka hadda waxay ka dhigtay xadiidkan min musnadi maymuuna oo hadda haddaad fiirisaan can ibni cabaasin qaala akhbaratnii khaalatii buu yidhi xadiidka yaa iskale marka maymuuna iskale xadiidka ee riwaayo kale waxay leedahay dadkii ibnu cuyeyna ardaydii hore uga warisay sida abu nucaym alfadl bnu dukayn oo kale raggaas hore uga wariyey iyagu waxay ka dhigeen min musnad ibni cabaas ayay ka dhigeen oo markaa riwaayadu waxay leeyihin can ibni cabaasin ana الnabiya sal ly slama wamaymuunata yaqtasilaani min inaa-in waaxid haddii marka ana ana ana الnabiya sal ly slam wamaymuunata la dhaho xadiidka ibnu cabaasa iska leh oo maymuuna iyada lagama warinayo waa saaxibatu lqisa laakiin ee taasuuna bukhaari rajaxay oo saxiixiisa markuu soo saaray xadiidka saan oo kale ah markuu soo bixiyey kadib waxa uu yidhi kaana bnu cuyaynata yaquulu akhiiran ibnu cuyayna markii dambe wuxuu dhihi jiray can ibni cabaasin can maymuunata markii dambe saasuu dhihi jiray markii horena can ibni cabaas can maymuuna ma dhihi jirin ee musnad ibni cabaas uu ka dhigi jiray waagii hore wasaxiixu maa rawaahu abuu nucaym sida saxiixana wuxuu yihi waa abuu nucaym sida uu warinayo abuu nucaym marka see u warinaana musnad ibni cabaas uu ka dhigayaa xadiidka ayb sidaasuu marka uu sheegay inamaa rawaahu canhu kamaa rawaahu abuu nucaym man samica minhu qadiiman marka isaga de bukhaari abuu nucaym riwaayadiisa wuxuu u rajaxaya waxay tahay abuu nucaym dadkii hore ibnu ibnu cuyeyna uga maqlay buu ahaa qaacidada marka wuxuu ku rajaxayaa xadiidiga ah oo iyada markaa yacnii dheh muxadisiintu ay isticmaalaan ana min jumlati almurajaxaati waxyaabaha wax lagu rajaxa cindahum ahlu xadiidka agtooda waxaa ka mid a qidamu samaac haddii sheekh horeyna xadiid looga wariyey si loogaga wariyey waagii dambena si kale looga wariyey oo labadaas si ay iska hor imaanayaan ayuhumaa yuqadam riwaayatu waxaa la qidamu samaaca wax lagu rajaxaa ninkii hore uga maqlay riwaayadiisaa la rajaxaa sababtana marka maxay tahay oo waxay tahay liannahu madinatu quwati quwati xifdi sheykh oo sheekha marku dhallinyarada ahaa soo wax u xifdi jiray iyo markii dambe isku mid maaha dhallinyaronimadu xifdigu xoog badan yahay marka qidamu samaacuu bukhaari ku rajaxay meeshan oo min musnad ibni cabaas in laga dhigo waa sidii hore looga wari jiray ibnu cuyayna qudamadii horena ay kaga warin jireen isagu sidaasuu marka isticmaalay ayb culimada kalena ee rajaxday riwaayadan oo nasaa-i hadda uu soo bixinayana oo iyada xadiidka in laga dhiga min musnadi maymuuna iyaguna waxay isticmaaleen qaacido kale oo ah alkahratu min almurajaxaati alkahratu murajaxaadka waxaa ka mid a badnaanta oo ruwaadda marka ibnu cuyeyne ardadiisu waxay u badan yihiin saan hadda innaga noo taallo can ibni cabaasin qaala akhbaratnii khaalatii maymuunatu ismaaciili abubakr alismaaciilina isaga wuxuu u rajaxay macno kaleu ku rajaxay oo taa uu ku daray kahrada macnaha uu ku rajaxay waxay tahay aad bay u fog tahay ibnu cabaas inuu meeshaas joogo oo arkaayaba ile yacni ibnu cabaas laazim maymuuna unbaa u sheegaysa leanna markay nebiga iyo maymuuno isla qubaysanayaan mau arkaa ibnu cabaas awalba ma suuragal ma aha kor iyo hoos marka iyada unbuu ka maqlayaan taasuu isaguna ku rajaxay man taas marka waa murajix macnawi waayo taasna aduse halkaasay marka culimada ugu kala tagtageen laakiin baab un cilal ahaan leen u sheegaynaa maahane xadiidku isaga de mar walba ama musnad ibnu cabaas haddii la yidhaahno mursal saxaabi buu noqonayaa dhib male haddii aan ka dhigno musnad maymuunana waaba saaxibatu lqisa iyada wax dhiba male laakiin intaa un sanaaca xadiidi ah baa ku jirta wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can saciid ibni yaziida wahuwa alximyariyu alqitbaaniy hiqat caabid qaala samictu cabdiraxmaan bna hurmuz wahuwa alacraj almulaqabu alacraj qaala samictu cabdiraxmaan bna هرمزة الأعرج يقول حدثني ناعم ناعم مولى أم سلمة وناعم بن أجيل أyaa ناaعم بن أجيل بالتصغير waa همزة iyo جيم ya iyo laam أجيل وهuوa مصغر أبو عبد الله المصري مولى أم سلمة ثقة فقيه رwى لh مسلم والأربعة ayب ana uma salamata su-ilat waa la su-aalay umu salama ataktasilu lmar'atu haweeneyda ma qubaysanaysaa maca rajuli ninkeeda ma la qubaysanaysaa qaalat waxay tiri umu salama nacam haah idaa kaanat haddii ay tahay kayisatan mid caqli badan oo dhug leh marka idaa kaanat kayisatan maxay ka wadaa waxay ka wadaa hadday edeb fiican tahay naam idaa kaanat yacni haddii edebteedu ay wanaagsan tahay oo ay markaa yacni waxyaabaha markaa in la sheega aynan ahayn ay ka xishoonayso oynan sheegaynin sidii halkaas oo kale hadhowna marka kayisa tantan sindi wuxuu ku fasiray hadal gadaal ka imaan doono ku fasiray oo isaga laftiisu war ku jiro ayb idaa kaanat kayisatan hadday tahay mid caqli leh ra-aytunii waa is arkaayay bay tiri aniga warasuul yacni aniga iyo warasuula allahi sala ll ly slam nebiga naqtasilu min mirkanin baaf aan ka qubaysanayno waaxidin hal ah nufiidu waan shubaynay calaa aydinaa gacmaheenna ayaanu kula soo shubaynay biyihii xataa tun xataa nunqiyahumaa ilaa aan gacmihii nadiifino uma markaa dabadeed nufiidu calayha almaa-a biyaha ayaan ku shubaynay marka oo gacmihii marka marka hore gacmahaan bannaanka ku dhaqaynay dabadeed biyihii baan gacmaha kusoo qaadanaynay qaala alacraju laa tadkuru acraj marka kayisatantii ayuu fasirayaa wuxuu yidhi laa tadkuru ma sheegaynin farjan farji laa tadkuru ma sheegaynin farjan farji walaa tubaaliihina waa la dabdiyey tabaalahuna waa la dabdiyey tubaaliihi iyo tabaalahu sindi isaga marka wuxuu leey laa tabaalahu ayuu ku wadaa macnuhu marka muxuu noqonayaa laa tabaalahu ay laa tatabaalahu doqon ma noqonaynin qof doqona ma noqonaynin wax iska sheegto oo yacni waxaasoo kale ka sheekaysa maynan noqonaynin kayisatanta marka hadday caqli leedahay haahdi tafsiirkeeda saasuu ka dhigay isaga laa tatabaalahu yani waana marka tabaalahu buu isaga nusqada nusqooyinka qaarna way dhigayaan tabaalahu qaarna waxay dhigayaan walaa tubaalihi ama walaa tubaaliihi walaa tubaaliihi marka haddii la yidhaha waxay tahay uma aynan aaba yeelaynin yani farjigana farjina ma sheegaynin mana u aaba yeelaynin ayb shuraaxda qaar ayagu waxay yidhahdeen laa tadkuru farjan macnuhu waxay tahay nebigu inuu farji yacni qubayska ka hor inuu farjigii dhaqay ma aynan sheegin iyada xadiidkeeda kuma sheegin saas u fasirayaa marka shuraaxda mucaasiriinta qaarkood walaa tubaaliihi inay sheegtana uma aabayeelaynin saasuu ka dhigayna laakiin waa laga fiican yahay waxaad moodaa yacni haddii kale kayisa tanta meel ma kusoo dhacayso walidaalika shaarixa oo etiyoobiga maxamed cali aadam kayisa tanta luqad ahaan luqa ahaan unba u dabagalay wax weyn kama sheegin yacni meesha waxay ugu jirto iyo sababkeeda ima sheegine kayisa tanta macnaheeda iyo luqad waxay ku tahay iyo galay halkaasuu marayna laa tabaalahuda dambe sindina waa ku qabsadayoo wuxuu yihi laa tubaaliihi baa saxsan laa tabaalahuda sax maaha buu yihi marka allahu aclam waxaad moodaa sida sindida sindiga inayba roon tahay sababtoo ah kayisa tanteeda macna yeelanaya haddii marka sidan la dhaho farjina cawraadkana kama warramaynin cawrana kama warramaynin walaa t walaa yani tubaalihi uma aabayeelaynin tabaalahu laa tatabaalahu qof doqona maynan noqonaynin waayahay xataa maymuuno xadiidkeeda iyo caa-isha kan sifatul qusliga ka hadlaya maahane midkan inay weel ka wada qubaysan jireen ah ma sheegayn iyaga laftooda farji ma sheegin baabu dikri الnahyi can اliqtisaali bifadli اljunub taas waxay ahayd marka weel iyagoo wada joogo inay ku wada qubaystaan halkan wuxuu ka hadlayaa intay qof uu midkood ku qubaysto biyo uu soo reebo ka kale uu u yimaado uu ku qubaysto waayo tarjamadan wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata wahuwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuriyu can daawuud alwdiy daauud ayb daawuud bnu yaziid alwdi can xumayd bni cabdiraxmaan wahuwa alximyariyu qaala laqiitu rajula nin ayaan la kulmay saxiba nabiya sal ll ly slam nabiga la saaxiibay kamaa saxibahu abu hurayra sida uu abu hurayra ula saaxiibay oo kale arbaca siniina afar sano qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sal ly slama nebigu wuxuu reebay an yata an yamtashita axadunaa midkaan inuu shanlaysto kula yowmin maalin kasto yani inuu tooka uga kala dhigdhigo ow yabuula ama inuu kaadiyo fii muqtasalihi meesha uu ku qubaysanayo inuu ku kaadiyo muqtasal waa waa waa waa daraf oo hadda miimi ah daraf miimi ah waayo ficilka iqtasala waayo waa maa zaada cala thulaathi ismigiisa mafcuul baa lagu keenayaa darafka miimiga ah fii muqtasalihi makaanu qubaysigiisa waayo marka inuu ku kaadiyana waa reebi jiray ow yaqtasila ama inuu qubaysto alrajulu ninka bifadli lmar'ati haweeneyda waxa ay soo reebto biyo ay markaa janaabo kaga soo mayratay wax ka soo haray inuu ku mayrto aw ilmar-atu ama haweeneyda inay ku qubaysato bifadli rajuli ninka biyo ou janaabada iskaga mayray waliyaqtarifaa jamiican ayagoo wada jira hasa cabaystaan biyihii ayb xadiidkan marka waa xadiid saxiixa waayo ibnu xajar wuxuu yihi fatxulbaariga walam aqif liman acalahu calaa xujatin qawiyatin xadiidkan ciddii daciifisay xujo xoog badan maanan ugu dul istaagin wa dacwa albayhaqiyi sheegashada bayhaqi annahu fii macna almursali mursal oo kale inuu yahay marduudatun lianna ibhaama asaxaabiyi laa yaduru saxaabiga ibhaamkiisu dhib ma leh waqad saraxa ataabiciyu biannahu laqiyahu taabiciguna wuxuu caddeeyey inuu la kulmay xaggee inqidaac ka imaana marka taabicigiina wuxuu yihi laqiitu rajulan saxiba anabiya sala allahu calayhi wasalamna waa yidhi marka magaciisa in la garan waayo wax dhiba ma laha taabiciguna saxaabigu wuu la kulmay riwaayada ahram oo imaam axmedna waama waa la su-aalay imaam axmed oo wuxuu yihi idaa qaala rajulu min ataabiciina xadaanii rajulu min asaxaabati walam yusamihi falxadiidu saxiixun miyaa qaala nacam buu yihi imaam imaam axmed mas'aladana marka tafaasiil badan baa ku jirto hadda xadiidkani wuxuu daliil u yahay nahyi oo biyo qof uu janaabo ku mayrtay mid kale inuu yimaado ninkii ama haweentii labadooda midkood inuu inta ku mayrto ka kale gadaal ka yimaado hambadii uu ku meyrto ayuu reebayaa nahyigan laba waxyaabood in lagu xambaaro mid waayo am imaa in la yidhaahdo in lagu xambaaro nahyu tanziih oo taxriim inuunan ahayn oo ay bannaan tahay leanna xadiid waxaan haynaa axaadiid bannaynayo xadiidkii maymuuna ibn cabaas kaana waxaa ku jirtay kaana nabiyu sal ll ly slam yaqtasilu bifadli maymuuna nebiga maymuuna biyo ay soo reebtay buu ku qubaysan jiray oo muslim uu warinayo inkastoo war la geliyo laakiin kii kaleo isagana waxaa ansaxay xeeradii markuu nebiga u yimid oo ay inuu ku qubaysto ou damcay oo ay xaaskiisii ku tiri inii kuntu junuban waa ku mayrtay janaabaanna qabay waa ki yidhi ina almaa laa yujnib biyuhu wax ma janaabeeyaan waa ku qubaystay nebiga sal lla l slam marka axaadiid ibaaxa tusaysaa jirto xadiidkanna nahyi buu tusayaa in marka ibaaxada ta kuwaas lagu xambaaro kanna marka in nahyiga ibaaxadaas qariino looga dhigo nahyigani inuu yahay nahyu tanziih ee laa nahyu taxriim inuunan ahayn waa hadal waxaa kaloo lagu jamciyaa in nahyigan lagu xambaaro haddii maa tasaaqata min alacdaa yani haweentii janaabay mayra ay ku mayratay ama qama weyseqaad bayba gashay biyihii xubnaheedii ka hooray ayay meel ku ururisay nahyigu marka in taas lagu xambaaro ibaaxadana in lagu xambaaro de wax iyada gacmaheeda iyo ji meelihii ka daatay maahane gaarkeeday ugu qubaysatay biyo ay soo reebtay weeyaan marka kuwa ibaaxadana xaggaas in lagu xambaaro khulaasada marka de nahyiga marka in lagu xambaaro biyuhu inay mustacmal yihiin oo wixii iyada weysaqaadkeeda xubnaha ka dareeray ama qubayskii kasoo dareeray xubnaheeda meel inta lagu hooriyo lama isticmaali kara kaas in la yidhaah nahyiga xaggaa lagu xambaaro ee ibaaxadana lagu xambaaro wixii aan sidaas ahayn oo iyadoo intay dardarsatay ay reebtay labadaas yaaboodu ibnu xajar u jamciyaa ayb haddii aan sidaas la yeelinna axaadiista daahirkooda waa waa iska hor imaanayaan sida daahirka imaam axmed isaga wuxuu yidhaha axaadiistan way iska hor yimaadeen idiraab iyo waxbuu sheegayaa marka oo marka wuxuu leeyahay axaadiidta manciga sheegaya iyo kuwa jawaaska mudaribatun buu yidhi hadalkaas laakiin de axaadiidta mudarib waxaa idiraab waxaa lagu cilayn karaa marka duruqdooduna isku mid yahay aanan la jamci karin haddii la jamcin karo idiraab ma jira marka waana la jamcin karaa hadda mid ah ayb qaala baabu ruksati fi dalika ruksadii waatan marka baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fii dalika kaagaas ishaaradii marka waxay ku dhacaysaa in qof hamba uu soo hambeeyey lagu qubaysan karo ninka hambada ee haweenta soo reebtay naagta ninka hambada uu soo reebay biyaha uu janaabada kaga mayrtay waxay kasoo haray inay ku mayran karto wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar huwa bundaar can muxamedin huwa bnu jacfar gundar qaala xadatanaa shucbatu can caasimin huwa caasim bnu sulaymaan alaxwal xaa waahbaranaa suweyd bnu nasri qaala ahbaranaa cabdullaahi can caasimin kan dambaa marka caali ah lanna caasim riwaayadan dambe labow ka tegaa tii horena wuxuu ka tegayay saddex can mucaadata can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana warasuulu llahi sal l slam waxaan ahayn inaan kuaan qubaysanayna aniga iyo rasuulka min inaa-in waaxidin hal weel baan ka qubaysanaynay yubaadirunii waa igala degdegayey wa ubaadiruhu waa kala degdegayay anigana xataa yaquula ilaa ou dhaho daclii iiga tag iiga tag iidaa iidaa ilaa ou dhaho wa aquulu ana anigana aan dhaho daclii iidaa iidaa qaala suweydun yuba suweyd isaga wuxuu yidhi yubaadirunii wa ubaadiruhu fa aquulu daclii daclii yacnii suweyd iyo maogtaha laba sheekha xadiidka uu ka warinayo suweyd iyo moxamed ibnu bashaar moxamed ibnu bashaar lafdigiisii waayo kii hore oo yacni xataa aquula xataa yaquula daclii dacii lii xataa yaquula dacii lii igaga tag wa aquulu ana ana aan dhaho daclii saasuu yidhi ibnu bashaar suweyd riwaayadiisana yubaadirunii wa ubaadiruhu faaquulu daclii daclii bis iyadaa un dhehaysa iiga tag iiga tag laakiin midda moxamed ibnu bashaar iiga labadooda waa isdhehayeen dacii lii iyo daclii ayb taana marka alfaadii buu ku kala caddaynaya xadiidkan marka kuntu aqtasilu ana warasuulullah min inaa-in waaxidin ee qubayskooda hal mar bau dhacay tarjamada iyo say isu daboolayaan labadooda waxaa muuqata weelkii waa dhex yaallaa waa hal maray ku wada qubaysanayaan baabkana tarjamadiisa ruksada la sheegayaa waxay tahay aliqtisaalu bifadli اljunub hambadii ah waa halkaa hamba intay ku jirtaa waa ku jirtaa hambo oo waxay ugu jirtaa markuu isaga qaato hadduu isaga bilaabo markuu isaga sacbaysto ou qaato waa soo reebay soo maaha iyada markaas waxay ku qubaysanaysaa wuxuu isaga soo reebay hadday iyada bilowdana qaadashada koowaad markay ku qaadato biyihii inta kale waa hambo sidaasuu marka uu ujeedaa tarjamada ee marka xadiidka mudaabaqadoodu saas qaala baabu dikri liqtisaali fi lqascati xeeradii ku qub yacnii in lagu qubaysto sheegitaankeeda wixii ku yimid buu u baab yahay dikru liqtisaali fi lqasca xeero yacni markaa xeerada waxa weelka cuntada lagu cuno iyo in marka inta biyo lagu shubto isaga laga weysaysto wixii ku yimid wabihi qaala akhbaranaa maxamed ama janaabo lagu meyrto wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan wahuwa bnu mahdiy qala xadaanaa ibraahim bnu naafic wahuwa almaqzuumiyu almakiyu hiqat xaafid can ibni abi najiixin wahuwa cabdullaahi bnu yasaar abu najiix magaciisa yasaar waa cabdullaahi bn abi najiix waa soo marnay can mujaahidin can ummi haani meeshaan marka inqiaac baa ku jiro mujaahid can ummi haani oo tirmidiga waxaan kusoo marnay kun toddoba boqol sideetan iyo kow xadiidka raqamkiisa uu yahay ayuu wuxuu sheegay mujaahid inuunan ka maqlin ummu haani bukhaarina ou saas yidhi jaamicu taxsiilkana sidoo kale waaye haddaad mujaahid fiiriso dadka uunan ka maqlin waxaa ku jirta umuhaani wa bihi yucallu hada alxadiid xadiidkanna inqidaacaasaa lagu cilaynayaa marka can mujaahidin can ummi haaniin ana rasuula اllahi sala ll ly slam اktasala nebigu waa qubaystay huwa isaga iyo maymuunatu iyo maymuuna min inaa-in waaxidin bay ka qubaysteen hal weel fii qascatin xeero fiihaa dhexdeeda uu yahay atharu lcajiini cajiinka raadkiisa yacnii xeero cajiinkii wax uga harharay oo raadkii cajiinkii iyo leh ayaa intay biyo ku shubteen bay ka qubaysteen marka hadda dikru liqtisaali fi lqascati buu hadda ka rabaa isaga ee kama rabo aliqtisaalu rajuli maca imra'atihi kaas axaadiidteedu saxiix waayo horowna uga soo hadlay laakiin qascada xadiidkan ayay ku timid xadiidkan marka qascada ay ku timidna dacfigaas baa ku jiro fii qascatin fiiha atharu lcajiin maxaa marka fiqhi ahoo meeshan ku jiro fiqhiga ku jiraa waxay tahay xanafiyada ayaa waxay u daliishadaan biyuhu haddii ay doorsoomaan doorsoon oo yar oo uu dooriyo waxa doorinayana ay yihiin shay daahira ay ku doorsoomaan tagayur oo yasiir ahoo fudud magacii biyanimada hadduu doonaba xataa mararka qaar ha laga saaree waa lagu dahaaro qaa biyahaas waa dahuuray leeyihiin iyaga laakiin madhabta shaafici oo kale iyo jumhuurku waxay leeyihiin biyaha waxaa laga fiirinayaa ta shaygan muqayirka ah doorinayo inuu yahay shay biyuhu ay ka deeqtoomi karaan inuunan ka deeqtoomi karin mujaawir inuu yahay inuunan mujaawir ahayn kutubaha furuucda fiqiga mashhuur ayay ku tahay mas'alada marka hadda shaygan oo kale cajiinka oo kale cajiin biyaha derisna lama aha mana ahan shay biyuhu meeshii biyaha ay maraayeen wax yaallo oo inan biyihii ka deeqtoonaan karin ilaa ilaa inay inuu gaaro ma ahanena ma aha waa shay marka yacni biyuhuna ka de ay ka fogaan karaan ama laga fogeyn karo weeyaan mar haddii ay sidaa tahay marka tagayurka uu sameeyo shayga noocaas oo kale wuxuu ka qaadaa biyaha dahuurnimada waa daahirun hayru mudahirin yay ahaanayaan xadiidkan marka xanafiyadu iyaga waxay u daliishadaan xeerada haddii cajiinkii wax uga harharay iyadoo uu yacni xeeradii oo cajiinka raadkiisa le biyo lagu shubo ugu yaraan urka waxay leeyihiin marka waa biyuhu waa isbedelayaan wax noocaas oo kale marka way ka tilmaamayaan markaasay leeyihiin waa in marka biyaha noocaas lagu dahaaro qaadan karo iyagoo isbedelay xataa awalan marka xadiidka waa daciif sanadkiisa inqiaacaas baa ku jiro haaniyan hadduu ansaxayna ixtimaal waaye inay tagayur ou ku dhacay iyo inuunan ku dhicin wa maca alixtimaali yasqudu daliil ixtimaal waaye leanna waxaanay ma ogtahay xeeradi cajiinka raadkiisii isagoo ku haray ayaa wax tagayur ou samay karin yaraan uu yaryahay iyo darteed aduu marka laba siba marka waa hubuudka xaggiisana marka waa lagala waa wax baxhi baa ku jiro d dilaalada lafteeda ama diraayadana baxhi baa ku jiro oo haddii xadiidku uu sugnaado xataa tagayur ma xasilay halkan kuma cadda qaala baabu tarki اlmarأati naqda naqda dafri ra'siha cinda اqtisaaliha min aljanaabati haweeneyda inay ka tagto naqda dafri ra'siha madaxeeda xirna yacni duubkiisa ama yacni dabitaankiisa madaxeeda hadday haweentu intay timaha isku kuusto ay saddex meeloo kale ka xirto ama ay dabto dabitaankaasi marka furitaankiisa inay ka tagto cinda iqtisaalihaa markay ka qubaysanaysa min aljanaabati janaabada haweenta markay janaabo ka mayranaysa inaynan furfurin madaxeeda waxaa kusoo arooray wabihi qaala akbaranaa sulaymaan bnu mansuur laqabuhu zarqandah laa ba'sa bihi rawaa lahu الnasaa-iyu can sufyaana huwa bnu cuyayna can ayuba bni muusa wahuwa abu muusa almakiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can saciid bni abi saciid wahuwa almaqburiyu can cabdillahi bni raafic wahuwa almakhzuumiyu almadaniyu hiqat rawaa lahu muslimu walarbaca can umi salamata zawji الnabiy sal l slama qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ini imra'atun haweeney baan ahay anigu shadiidatun ay adag tahay dafiiratu ra'sii madaxayga yacnii dabitaankiisu ay adag tahay marka shadiidatun ashuddu dafra ra'siina waa qaara qoraya nusakha marka haddii ashuddu dafra ra'sii iyada waa iska waadix oo ficil iyo waxaa weeyaan markaa de mafcuul iyo faacilki iyo mafcuulkiiyo iswato shadiidatun dafiiratu ra'sii marka la yihaahdana shadiidatun sifa mushabaha waayo sifa mushabahana ficil laazima laga dhalaalin jiray ee waxaa ka dambeeya marka faacilay iyada u yihiin marka dafiiratu ra'si waa macmuul caamilkuna waa shadiidatun taas waay faciil waay ayb cadiim iyo fa sidaas oo kale shadiid iyo waa sifa mushabaha marka waxay noqonaya inii aniga imra'atun haweeney baan ahay shadiidatun ay adag tahay dafiiratu ra'si madaxayga dabitaankiisu uu adag yahay baan ahay faacil waayo marka dafiiratu ra'sidaas afa anquduhaa ma furfurayaa cinda qaslihaa dhaqitaankeeda agteeda min aljanaabati aan ka dhaqayo qaala wuxuu yihi nabiga sal ll slam inamaa inamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxdii inaad ku hoobiso ood ku shubto calaa ra'siki madaxaada halaatha xahayaatin saddex cantoobo min maa-in biyo ah uma tufiidiina dabadeed marka waxaad ku rogaysaa biyihii calaa jasadiki jirkaaga intiisa kale saddex jeer inaad ku shubtaa kaaga filan oo haddii marka tintu ay jilicsan tahay oo biyaha marka lagu shubaba madaxa ay biyuhu ay gaarayaan hadday laakiin tintu adag tahay oo ay qaro adag leedahay oo kale haddii korka looga shubo laba sacab ama saddex sacab lagu shubo madaxii tinta salkeeda aynan biyuhu gaaraynin waa la furfuraa markaas leanna maxaa yeelay in bi tinta salka biyaha la gaarsiiya waa daruuri janaabada marka laga mayrana ee hadda qofka iska caadi haddii uu yahay oo biyaha isagoon furin iyadoon furin hadday ku shubayso markay ku shubtaana biyuhu ay gaarayaan laa ba-sa dhib ma laha korun bay uga shubaysaa inay furfurtaa qasab ma aha ee muslim isaga xadiidkan oo kale uu wariyey riwaayadiisa wuxuu ku daray jana xaydada oo waxay tihi afa anquduhu lilxaydati waljanaabati markaasuu yidhi qaala laa maya ha furin lilxaydati waljanaabati lafdiga xaydana shaad waayo oo a'imada marka agtarkooda waxay yidhaahdeen lafdu lxaydati waa shaadun hunaa meeshan shaad buu ku yahay walidalika annasaa-i wuxuu baabeeyey cinda اqtisaaliha min aljanaabati buu yihi hadda janaabadii buu isaga baabeeyey leanna xadiidkan ayaan ku jirin xadiidka umi salama xaydka kuma jirto janaabada un bay su-aashay afa anquduhaa liljanaabati waayo lilxaydati qalad waayo iyada in lagu daro marka hadday sidaa tahay marka janaabadii garanay xaydka see yeeleh xaydka marka saddex madhab camalaa ku jirto jumhuurku waxay leeyihiin ma furayso isagana inay furtaa qasab maaha haddiiba ay biyihii markay ku shubta ay gaarayaan iyaduna waa la mid ma furayso jumhuuru ahlilcilmi sidaasay dhahayaan qaar a'imada ka mida riwaaye imaam axmedna way tahay waa furaysaa xaydka janaabada maadaama kan la yidhi mafhuumku waxaa weeyaan xaydku inay u furayso xaydka marka tinta waa furfuraysaa markaasay ku shubaysaa waa furfuridaa laga rabaa qoladaas marka waxay usoo qaadanayaan daliil xoogaa nooc istinaas camal uga dhiganayaan qisadii caa-isha markii ay iyadoo xarman xayd ou ku dhacay oo dabadeed marka nebigu uu yidhi cumradaada baabi'i wa ahilii bixajin wuxuu ugu daray marka iqtasilii wamtashitii wuxuu yidhi qubayso ixraamka u qubayso wamtashitii shanlayso shanlaysadaa waxaa laga fahmaa tinta furfur marka ilaa tinta iyadoo xirxiran ma la shanlay kareen markaasay haddana istimbaad bay galeen waxuu yidhi haddii qubayskii sunnada ahaa la yidhi fur lagu yidhi min baabi owlaa waay bay dhaheen midka oo midka xaydka laga mayranayo waajibka ah ee kan janaabadaba soo isagaba waajib maaha markii la yidhina waxay dhaheen janaabadu waa soo noqnoqonay iyada waxaa marka looga dhaafay dafcan can ilxaraj ama rafcan can ilxaraj baa looga dhaafay laakiin xaydku bishii hal maraa laga qubaysana isaga janaabadiina waxaa laga yaabaa yacni noqnoqodkeedu aada u badan yahay sidaasay halkaasay mareen qolo kale marka iyaguna marka mustaxab waayay dheheen saddexdaa madhabaa ku jirta madhabka saddexaad marka wuxuu yahay xaydka inay u furfurtaa waa sunno wax waajiba ma leh waayahay ibnulqayimna tahdiibu sunanka aaduu masaladan u faahfaahinaya baabu dikri اlmri bidalki bidalika lilxaa'idi cinda اliqtisaali lilxraam ixraamkii buu marka aaday baabu dikri اlamri amarkii sheegitaankiisiibuu u baab yahay bidalika kaagaa lays amro naqdigii waa bidalika marka furfuridii lilxaa'idi haweentii xaa'idka qabtay cinda aliqtisaali lilixraami qubaysiga agtiisa lilixraami loo yacni loo qubaysanayo haweenta xaa'idkaa markay ixraam u qubaysanayso furfuridda in la amray leanna haweentan xaa'idkaa xaj waa xiro kartaa cumrana waa xarman kartaa iyadoo xayd qabto marka ixraamkuna qubays uu leeyahay oo sunno u ah markaas inay tintii furfurayso amarka la amray wabihi qaala aqbaranaa yuunus bnu cabdilaclaa whuwa الصdفiyu abu muسى almصriي ثiqة rawى lah mslim والنasائي وبن maجة qala xadaثna أshhb wahuwa أshhb بn cabdالعaزيز alqayصي almصrي ثiqة faqih rawى lah abu dawuda والنasائiy عan maliki عan bni شhihaabi wahuwa الزhriyu وahishaam bni curwata xadaثaahu labadooda waxay u sheegeen can curwata can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illahi sal l slam nabigaan la baxnay caama xajati lwadaac sanadkii xajat lwadaaca faahlaltu bilcumrati baan ku dhawaaqay faqadimtu makataan galay wa ana xaa'idun anoo xaa'id a falam aduf bilbeyti kacbadii maanan dawaafin walaa bayna safa walmarwa ilaa safai marwa dawaafay rabaan ayaga leanna sacyigu dawaaf ayuu yani ayuu ka dambeeyaay haddii dawaafba marka aynan samey karin safai marwana ma ma samaynayso fasukuut fashakawtu dalika ilaa rasuuli llahi sal l slam a nabigaan marka arrintaa uga cawday faqaala wuxuu yidhi unqudii unqudii ra'saki madaxaaga fur wamtashitii shanlayso wa ahilii bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci lcumrata cumradana ka tag yani cumradaadii dhaaf waayo cumradaada dhaaf maxaa laga wadaa fasakh waayo iyada dhanba iskaga tag maxay u bedeleysaa marka xaj u bedel markay xaj u bedasho cumradeedii xajkaasay dhexgelay qaarinad bay marka saas isugu bedeleysaa abwaabulmanaasig baan ugu tegayna fa facaltu waan yeelay bay tiri sidii falamaa qadayna alxaja markaan dhammaynay arsalanii maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin buu ila diray ila tanciimi buu ila diray factamartu waan cumraystay faqaala wuxuu yidhi haadihi makaanu cumratiki tani cumradaadii booskeedii waay xajkan masaladan faahfaahinteeda aan uga hadli doonaa manaasiga leanna hadda haadihi makaanu cumratiki cumradii aada kasoo tagtay tanaa adiga cumro kuu ah oo cumro kuumaba sugnaanin awal miyaa maya leanna xadiidyada saxiixa waxay tilmaamayaan muslim iyo ay warinayaan inuu yidhi طawaafuki bilbeyti wasacyuki bayna safa walmarwa yasacuki fi xajiki waumrati wacumratiki saa inuu yii iyada marka makaanu cumratiki siday iyada la ahayd waay leanna iyadii baa waxay tihi dadku cumro gaar ah iyo xaj gaara miyay la noqonayaan anigana xaj keliya miyaan la noqonayaa tadyiiban likhaairihaa marka khaadirkeeda inuu xoogaa kabo darteed ayuu yidhi cumro kale ha soo samayso tii marka adigu aada rabtay waa tanaawa marka macnaheeda ee hadda maahan iyadu cumro hore inaynan ugu jirin ma aha cumradeeda xajkay dhex gashay qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-iyu waxa uu yidhi hada xadiidun gariibun waa xadiid gariib ah min xadiidi maalikin can hishaam bni curwa غريب ayuu ka yahay min xadيiثi mالك عan هiشhاm بن crوة lam yarwihi أxadu qof ma warinin ilaa أshhb أshhb un baa wariyey yani waxuu ka wadaa ardayda maalik ashhab marka laga reebo inta kale waxay yidhaahdeen can maaliki can bni shihaab bes hishaam ma sheegin oo marka hishaam waxaa ku daray oo sheegay oo keliya ashhab marka hadalka nasaa-i isago hadda sidaas waay laakiin xaafidku anukatu dhiraafka wuxuu ku tilmaamay daara qudni fii qaraa'ibi malik isagoo uga soo raraayo ayuu wuxuu yidhi qad rawaahu ismaaciil bnu abi uways can maalikin can hishaam naxwahu wa rawaahu cabdurazaaq wa abuu qurata can maalikin can hishaamin mukhtasaran warkaan muxuu ku tusaa marka qaraabadan iyo tafarudku inuusan jirin maxaa yeelay ismaaciil bnu abi uways can maalikin can hishaamina la arkay oo xadiidkan oo kale ah marka hadda marka ismaaciil yo mutaabicaynaya ashhab ashhab buu mutaabicaynaya ayb waxaa dareemaya marka shaygaas yacni waa saas markuu leeyahay qofka imaamka wuxuu ka warramayaa isaga ogaalkiisa iyo xifdigiisa iyo inta oo wax arkay qof kale inuu wax kale arkaa dhici karta maxaa yeelay arrinkan arrinkan laga waxaa laga warramaya waa riwaayaad iyo waa riwaayaadkuna aaday u faafeen wayna baaheen marka kutubtii in lagu aqaqriyo wixii marka yacni sida si ka duwan iyo la arkana marka de sidii la arkay baa marka wax lagu waxeynaya ibnu xajar marka nukatu dhiraafka saas u tilmaamay daara qudnina kitaab qeyb ka daabacan tahay buu leeyahay oo la yidhaha qaraa'ibu malik qaraa-ibu malik marka waa wixii malik ou la goonida noqday waayahay xadiidkan marka iyo tarjamada mudaabaqadoodu daahir waayo unqudii ra-saki maxalu shaahidka meeshaas fur ayaa la yidhi marka haweenta xaa-idka asliga ay qusliga ay sameyneysana guslulixraam uu yahay inay furto waa soo arooray ee marka ay ka mayranayso xaydkana waa tana daay sheegaya qaaraa marka uga qiyaas qaatay meeshaana waxay yidhahdeen haddiiba tan ha u furfurta loo yidhi xaydkana waa u furfuraysaa labadooduna meeshay iska shabahayaan waxay tahay nudrada leanna qofku ixraamku waa naadir soomaa ma badna xaalad walba qofka ixraam ku jira maogtahay xaydkuna sidoo kale bishii marbaa ayaa isaga la arkaa wax soo noqnoqona maaha ixraamkuna joogto uma soo noqnoqdo waa lays haleeshiiyey marka laakiin janaabadu iyadu wax soo noq noqonayo waayahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed